xubnaha mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa jimcihii diiday hindise sharciyadeed uu soo jeediyey hogaamiyahooda oo ahaa in si ku meel gaar ah loo fasaxo miisaaniyadda dowladda taas oo ka dhigaysa wax la hubo in qaar ka mid a hay-adaha dowladda federaalku ay shaqadoodu joogsan doonto laga bilaabo maalinta axadda ah mooshinkan oo looga fogaan lahaa istaajinta shaqada dowladda muddo soddon maalmood oo kumeel gaar ah ayaa codkii loo qaada waxaa diiday laba boqol soddon iyo laba xubnood oo dhammaantood ah kuwa dimuqraadiga ah iyo weliba koob iyo labaatanka xubnood oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga halka ay oggolaadaan boqol sagaashan iyo siddeed xubnood oo kuwa jamhuuriga ah hindisahan oo jamhuurigu midnaanta ku siinayeen dhimista kharashaadka dowladda iyo sidoo kale socdaalka soo galootiga ayaa xitaa haddii la ansixin lahaa waxa uu haystay fursad yar oo uu kaga gudbi lahaa aqalka sare ee senadka oo aqlabiyaddiisa haystaan dimuqraadigu sharci dejiyaasha ayaa weli isku khilaafsan cabirka miisaaniyadda dowladda maraykanka labiyo tobanka bilood ee soo socota taas oo ay ku jirto wadidda gargaarka yukrain oo dagaal kula jirta waddanka ruushka xakamaynta socdaalka ee xadka maraykanka iyo meksika iyo sidoo kale barnaamijyada daryeelka bulshada si loo caawiyo dadka saboolka ah ee maraykanka codbixintaasi kadib ayaa afhayeenka aqalka kiven macarty waxa uu sheegay in maanta oo sabdi ah la filayo in mar kale codka loo qaado si si kumeel gaar ah dowladda loogu fasaxo miisaaniyadda xogayaha maaliyadda maraykanka janet yellen ayaa sheegtay jimcihii in xiritaanka dowladda uu wax u dhimi doono horumarinta dhaqaalaha maraykanka maadaama ay joogsan doonaan barnaamijyada ganacsiga yaryar mashaariicda lagu taageero carruurta taas oo ay ku sheegtay inay sidoo kale dib u dhigi doonto kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha xayiraadda dowladda federaalk ee maraykanka ayaa noqonaysa tii afraad muddo toban sano ah haddii ilaa iyo axadda aysan suurtagal noqon in xisbiyadu isku raacaan miisaaniyadda hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee sanadka mij mcconnell ayaa horraantii toddobaadkan ka digay saameyn weyn oo ka dhalan karta xayiraadda qaybo ka mid a dowladda maraykanka gaar ahaana waxa uu sheegay inay dhibaatooyin ka imaan doonaan xakamaynta qulqulka muhaajiriinta ee ku sugan xadka koofureed ee dalkaasi uu la wadaago waddanka mexico aqalka cad ayaa qiyaas ahaan sheegay in saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shaqaalaha dowladda federaalka ah ay saamayn doonto xayiraaddani